bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu عalayhi wعalaa aalihi wasaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa bilowga suurat الshucaraa waana makiya aayaadkeeduna waa laba boqol iyo toddobiyo labaatan aayadood shucaraana waxaa loogu tilmaamay waa lidikri shucaraa'i fiiha waashucaraa'u yatabicuhum algaawuun bismi illaahi araxmaani araxiim tasimim tilka aayaatu lkitaabi almubiin allah waxa u ihi subxaanah tasimim allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruuftaas muqatacaadka ah waxa uga jeeda allaa og alla waxau idhi tilka taasi waa aayaadka suuraddan ayaa la tilmaamayaaye aayaatlkitaabi kitaabka qur'aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii almubiini wax kala caddaynayey ee xaqa ka caddaynayay baatilka ama kitaabkii almubiini ayilbayini isagu caddaa ee xujadiisa iyo daliilkiisu uu ahaa mid daahir oo cad oon caad saarayn allah waxau idhi lacallaka waxaad mudan tahay nebi muxamedow oo aad kuga dhowdahay baaqicun inaad halaagto nafsaka naftaada aada halaagto allaa yakuunuu mu'miniina ay lianlaa yakuunuu inaanay ahaanin darteed inaad u halaagto mu'miniina mu'miniin inaanay ahaanin macnaha waxaad ku dhowdahood mudan tahay naftaadaba inaad u dhibaato geliso iimaan la-aanta ay ku rumayn waayeen ama dariiqaaga ay raaci waayeen qoomamada aad u qoomamoonayso darteed alla waxau idhi innasha haddaanu dooni lahayn nunasil waxaanu ku soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa xagga samada waxaanu kaga soo dejin lahayn aayatan mucjiso ayaannu kaga soo dejin lahayn oo fadallad dabeed waxay ahaan lahayd acnaaquhum quurahoodu waxay noqon lahaayeen lahaa aayaddaasi khaadiciina kuwa u hoggaansama oo u khuduuco isku dhuldhiga allah waxau idhi wamaa yaatiihim uma yimaado min dikrin waxyi ama qur'aan uma yimaado waxyigaasoo min alraxmaani ilaaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday oo aad ka sifayso min dikrinta ama ya'tiida uu ku tacalluqo oo wamaa yaatiihim uma yimaado min dikrin ay dikrun waxyi ama qur'aan uma yimaado oo min alraxmaani ilaaha raxmaankaa xaggiisa qur'aan ugama yimaado qur'aankaasoo muxdathin wakhti dhow la soo dejiyey ay jadiidu nusuul yacnii qur'aan soo dejintiisu ay cusub tahay oo ku cusub xagga rabbi oo soo degistiisu ay dhowdahay kaasi uma yimaado ilaa haddii uu yimaadose kaanuu waxay ahaadaan canhu cani dikri qur'aankaa xaggiisa waxay ka ahaadaan mucridiina kuwa ka sii jeedsada oo aan u soo jeedsan oo aan qaadan alla waxau idhi faqad kadabuu xaqiiqa ahaan bay xaqii u beeniyeen oo ay u diideen fasayaatiihim waxa u iman doonaa ambaa'u maa shay wararkii ayaa u iman doona iyo xaqiiqadiisa kaasoo kaanuu ay ahaayeen bihi shayga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa cadaabkii iyo cuquubaday ku dheeldheeli jireen cadaabka laftiisiibaa u iman doona alla waxau idhi awalam yarow miyaanay arag ila al ardi arlada miyaanay eegin oonay arag kam in fara badan ayaa ambatnaa aanu ka soo bixinay baa alla u yidhi fiihaa arlada dhexdeeda min kulli zawjin nooc walba waannu ka soo bixinay arlada noocaasoo kariimin wanaagsan yacnii arlada dhexdeeda waxaan ka soo bixinnay nooc kastoo nabaada oo wanaagsan sinfi kasta baanu ka soo saaray allah waxau idhi inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxa idinku sugan waa arladaa dhimatay ee matarka ama roobka lagu nooleeyey ee baadka laga soo saaray biyaha alle markuu ku soo dejiyey arrintaa waxaa idinku sugan la-aayatan calaamad weyn baa idinku sugan calaamadaasoo tusinaysa ilaahay awooddiisa waa calaamatan daallatan calaa kamaali qudratih allah waxau idhi wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya dadka badankooduna may ahaanin kuwa rumaynaya oo ku raacaya ay fii cilmi illaahi wa qadaa'ihi wa qadarih cilmiga alle ee hore iyo xukumka ilaahay horeba u qoray kumay ahaanin kuwa rumaynaya oo akharu nnaas way gaaloobayaan inta yar baana rumaynaysa allah waxau idhi wa inna rabbak rabbigaa nebi muxammedow lahuwa rabbigaa alcasiizu waa allaha qaalibkaee awoodda badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista allah waxau idhi wadkur xus nebi muxammedow id waagii xusnaadaa uu dhawaaqay rabbuka rabbigaa muusaa nebi muuse wuu dhawaaqay muxuu ugu dhawaaqay ani'ti ay biani'ti u tag alqawma qoladii muusow u tag ayaa loogu dhawaaqo la amray qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd qawma fircawna fircoon qowmkiisii u tag oo alqawma daalimiina dii la ijmaaliyey ayaa waxa lagu caddeeyey reer fircoon in loo jeedo markaa qawma waa beddel ani'ti u tag baa la yidhi alqawma qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd nimanka xadgudbay ee dulmiga falay ee gaaloobay waa dulmigii weynaaye kuwaa u tag ka bedel qawma fircawna fircoon qowmkiisii u tag allah waxau idhi alaa yattaquuna miyaanay ilaahay ka baqanayn kuwaas qoomkaasi kuwa rabbi ka baqaya miyaanay ahaanin waa istifhaamin kaariyo bimacna nafyi ahoo ay laa yattaquun allahooda ka baqi maayaan weeyi qaala waxau idhi nebi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yukadibuunii inay beeniyaan wayadiiqu waa cidhiidhiyoomayaa sadrii laabtayduna way cidhiidhiyoomaysaa oo ay min takdiibihim lii beenintay beeninayaan ayaan ka diiqadoonayaa oo laabtaydu ka cidhiidhiyoomaysaa walaa yanaliqu mana furmayo lisaanii carabkaygu oo ma sii daysmayo macnaha carabkayguna dee wuu isxidhayaa oo yacnii waxyaabaha sida aan rabo inaan u caddeeyo uma caddayn karayo oo waa cuqdadii waxa weeyaan carabka ama guntintii ama qabashadii hadalka uu qabanayey walaa yantaliqu mana furmayo lisaanii carabkaygu ilaahay buu ka beriyo ilaahay markii dambe waa ka bogsiiyey laakiin kaana cindahu cuqda fi lisaan sidii horeba inoogu soo martay suwarkii hore marka waxau idhi carabkayguna furmi maayo oo sidaan rabo wax u caddayn maayo ee fa arsil dir allahayow ay jibriila malakuljibriil waxaad u dirtaa ilaa haaruuna walaalkay haaruun jibriil u dir oo isagana rasuul ka dhig garab iyo gaashaanba ii noqda oo mutacallaqa irsaalka oo mafcuulka arsilta noqonaya usoo qadaro waa malakuljibriil oo macnaha dee haaruunna rasuul iga dhig waxa weeyaan i garab jooga oo waxa weeyaan caawiya fa arsil ay jibriila ilaa haaruun jibriilna haaruun u dir oo macnaha isagana u waxyo oo rasuul ka dhig si uu garab iyo gaashaanba iigu noqdo walahum waxaana u sugan qoladan reer fircoon calaya korkayga waxay ku leeyihiin dembun aano hore iyo dembi bay korkayga ku leeyihiin oo waa ninkii qibdiga ahaa ee muuse uu dilay fa wakazahu muusa faqadaa calayh ee gacantii uu qaaday ama feerhkii uu ku dhuftayba aan ka soo noqon ee ku dhintay marka waxa uu yidhi walahum waxaana u sugan qoladan reer fircawn oo calaya korkayga ay ku leeyihiin dembun dembibaa ay ku leeyihiin waa ninkaa wareenka dilay fa akhaafu waxaan ka baqayaa markaa an yaqtuluunii inay kaa ii dilaan aanadaa hore iyo ninkaan hore uga dilay qibdiga ahaa inay ii dilaan baan ka baqanayaa qaala rabbi waxau idhi kallaa taana daayo muusew ku dili maayaan ay laa yaqtuluunak allah kaa ilaalinaya ee fadhabaa taga adiga iyo haaruun biaayaatinaa aayaadkayaga la taga meesha dee waxaa ku jirta dee qad uutiita su'laka yaa muusa nebi muuse dee wixii uu weydiistayba waa la siiyo haaruunna nebi iyo rasuul waa laga dhigay marka labadiinnuba idinkoo rasuullaa u taga oo mucjizaadkaannu idin siinay ula taga qaala waxau rabbi yidhi kallaa taasi waa madhacdo oo ku dili maayo ee fadhabaa u taga adiga iyo haaruun yacni fircawn oo biaayaatinaa aayaadkayaga iyo mucjizaadkaannu idin siinay ula taga allah waxau idhi innaa annaguna macakum idinka la jirhkiinna mustamicuuna kuwa dhegaysanayaanu nahay oo idin maqlaya maa taquuluuna wamaa yuqaalu lakum waxaad leedihiin iyo waxaa laydin leeyahayba yacni waanu maqlaynaa oo idinka iyo iyagaba waannu isku dhegaysanaynaa weeyi fa'tiyaa u taga fircawna fircoon u taga oo faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa annagu rasuulu rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigoodu ergaduu soo diraannu nahay oo hadda rasuulaan may odhan waa musanno waa laba eh mufrad baa laga cabiroo rasuulu bimacnaa risaala waa lagu awili karaa oo ay risaalatu rabbi alcaalamiin farriintuu rabbulcaalamiinku soo diray baannu nahay ama waxaa looga jeedaa rasuulu rabbialcaalamiina ay kullun minna rasuulu mid waloo labadeeda ka mid ihi rasuulka uu rabbigaasi soo diraannu nahay oo muxuu ilaahay nala soo diray an arsil macanaa banii israa'iil ay bian arsil dir waxa weeyaan fircawnow oo siidaa macanaa annaka la jirkayaga dir banii israa'iila nimankan reer banu israa'iileed meesha ku haysateed addoonsatay sii daayo addoonsiga ka daayo annakana raaci oo faraha ka qaad qaala waxau idhi markaa fircawn alam nurabbika oo muusow miyaanaan ku soo barbaarin fiinaa annaka dhexdayada miyaanaan kugu soo barbaarin waabuu u tar sheeganayaa oo wuxuu ugu manno sheeganayaa yaraantiisii guriga fircawn uu ku soo koray ee ilaahay halkaana ku ilaaliyey marka qaala waxau idhi fircawn alam nurabbika war muusow miyaanaan ku soo barbaarin fiinaa annaka dhexdayada miyaanaan kugu soo korin waliidan xaal aad tahay ilmo yar oo la dhalay ay qariibun min alwilaada dhalma ku dhow adigoo ilmo yar oo sabiya miyaanaan ku soo korin oo walabista miyaanad ku nagaanin fiinaa annaka dhexdayada min cumurika cumrigaaga xaal ay ka mid yihiin siniina sannado yacnii sannado badan dhexdayada miyaanad ku sugnayn oo wa facalta miyaanad samayn muusow faclataka samayntaadii allatii samayntaasoo facalta aad samaysay walxaal anta adigu muusow min alkaafiriina kuwa ka gaaloobay nicmadan ku galladaystay ee dafire aad ka mid tahay adigoo abaallaawo ah oo nicmadan kuu galay ka gaaloobay waxaad samaysanayso maad samayn waa ninkii qibdigahaa ee uu dilay qaala waxau idhi muuse facaltuhaa haa oo ficladaa ah samayntaa waan sameeyey oo ninkaa waan dilay idan wakhtigaas kolkaa hore aan ninkaa dilay ficilkaa waan falo waan sameeyey walxaal baanan sameeyey ana anigu min addaalliina ay iljaahiliin aan ka mid ahay kuwa aan garanayn feedhka ama gacantaan ku dhuftay inuu ku dhimanayo oo macnaha uma badheedhin weeye ama wa ana min aldaalliina ay min almukhti'iina xaal aan ka mid ahay kuwa arrintaa ku gafay een ku saxsanayn een macnaha u badheedhine sida gafka ah ama kamaa ay uga dhacday ama wa ana min aldaalliina ay camaa aataaniya allaahu bacdaha min alcilmi waalrisaala sida jalaaluddiin almaxalli uu usoo qadarayo aniga oo ka lunsan ama aan garanayn waxa markii dambe alla weysiiye cilmiga iyo nebinimada ah ilaan risaalada ka hor bay ahayd marka addalaal ayaa waxaa lagu idlaaqaa fii mawdici aljahli waalkhata garasho la'aanta iyo waxa lagu gafo dalaal waa lagu tilmaamaa waxau idhi markaa muuse fa farartu dabeed waan idinka cararay minkum idinkoo waan idinka baxsaday lammaa goortii khiftukum aan idinka baqay waan idinka cararay dee markaan lafahayga idinka baqay fa wahaba dabeed waxa uu siiyey lii aniga rabbii rabbigay wuxuu i siiyey xukmaa xukun buu i siiyo nebinimadii ah wa jacalanii waxaanuu iga yeelay min almursaliina kuwa la soo diray ayuu iga yeelay mid ka mid ah wa tilka taasina tarbiyadaas iyo korriinkaa aad isoo korisay nicmatun gallad weeye ama nicmo nicmada oo tamunnuhaa aad ku mannaysanaysa calaya korkayga oo aad waxa weeyaan iigu manno sheeganayso maxaad iigu manno sheeganaysaa an cabbadta lian cabbadta inaad cabiidisood addoonsatay darteed bani israa'iila ree bani israa'iil wuxuu yidhi korriinkaa aniga aad isoo korisay ee anadii addoonsaneed iddaysay waa nicmo aad iigu manno sheeganayso waayo ree banu israa'iil intoodii kale waad addoonsatay marka maadaama addoonsigaad kuwaa ku samaysay aniga aad iga daysay waa nicmo aad maanta iigu manno sheeganayso marka meesha waxaa ku jirta yacni fii xaqiiqatihaa nicmo ma aha oo dadka in addoonsiga iyo dhibka laga daayaa wax lagu galladaysto loogu manno sheegto maahae dee marka horeba daw bay ahayd inaan dadka la dulmiin laakiin marka loo eego reer banu israa'iilka kale waxaad ku samaysay taa marka la barbar dhigo ayay u ekaanaysaa nicmo aad igu galladaysato od iigu tar sheegato qaala fircawnu markaa fircoon waxa uu yidhi wamaa rabbulcaalamiina muusow rabbulcaalamiinkaad sheegaysaa waa maxay yacni daatadiisa ama wuxuu ka samaysan yahay xaqiiqadiisu waa maxay ilan fircoon dee nin alla yaqaana maaha waa kaafirka qooqa iyo kibirka iyo kufriga ka gaadhay meelaan cidi ka gaadhin marka waxa buu leeyahay can rabbialcaalamiin daatadiisa ayuu weydiinaya xaqiiqadiisa marka waxa uu fircoon yidhi wamaa uu muxuu yahay rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigoodan aad ku andacoonaysaa waa maxay qaala waxau idhi markaa muuse huwa rabbulcaalamiinku u soo qadar mubtadaha oo rabbu samaawaati samooyinka rabbigood weeyi iyo waalardi arlada rabbigood iyo wamaa baynahumaa labadooda inta u dhaxaysa ka rabbiga waa weeyi in kuntum haddii aad ahaateen muuqiniina kuwa yaqiinsanayo wax rumaynaya qaala waxau idhi fircawn liman xawlahu ciddii hareerihiisa ku sugnayd madaxyaweyntiisii iyo goluhuu la tashanayay wuxuu ku yidhi alaa tastamicuuna war miyaydaan maqlayn wuxuu ku jawaabayo wuu la yaaban yahay yacnii wuxuu leeyahay bal ninkan waxaan weydiiyey wuxuu ku jawaabayaa waa kaafiyo kale dheeriya u fiirsada waa la tacajubsan yahayba qaala waxau idhi muuse huwa rabbulcaalamiinku rabbukum rabbigiin weeyi idinkan fircoon iyo aalkiisa iyo wa rabbu aabaa'ikum iyo aabbayaashiin rabbigoodii weeyi aabbayaashiinni alawaliina ee hore qaala waxau yidhi haddana fircawn inna rasuulakum waa rasuulkiinnan alladii kaasoo ursila la soo diray oo ilaykum ilaykum idinka laydiin soo diray lamajnuunun mid waalan weeyi bal wuxuu ku hadlaya ee qaala waxau idhi muuse waalidaa iyo waxa uu ku ganaya kama jawaabine sifaatu rabbialcaalamiin unbuu u sugayaa waayo muhimmaddu waa rubuubiyada rabbi iyo allaah uluuhiyadiisa inuu u tilmaamo ee daatadiisa inuu caayo dee meel ka gaadhi mayso meel daluusho ka geli mayso waxna yeeli mayso qaala waxau idhi markaa muuse rabbulmashriqi ay huwa rabbulcaalamiinku rabbulmashriqi qorax ka soo bax rabbigeeda weeyi walmaqribi iyo qorax ka dhac yacnii bari iyo galbeed meeshay cadeeddu ka soo baxda iyo meeshay ka dhacdaba rabbigooda weeyi iyo wamaa baynahumaa bari iyo galbeed inta u dhaxaysa ka rabbiga u ah ee isagule weeyaanee mulkiya in kuntum haddii aad ahaateen tacqiluuna kuwa caqliloo wax kala garanaya qaala waxau idhi fircawn kolkuu xujo waayay dee xoog buu adeegsanayaa waana dabeecadda duqaadda lagu yaqaan meesha lagaga gar helo ayaa markaa xoog iyo cudud ay adeegsadaan xuja uma hadhina qaala waxau idhi fircawn lain ittakhadta muusow haddaad yeelato ilaahan macbuud khayriya aan aniga ahayn la ajcalannaka wallee waxaan kaa yeeli oon kaa yeeli min almasjuuniina kuwa la xidho xabsi daayin kuwa lagu rido ayaan kaa dhigi qaala waxau idhi muuse awalow ji'tuka waxaad u soo qadartaa ay atafcalu daalika see jalaalaynku uu soo qadarayo oo sidaa miyaad samaynaysaa fircawnow walow ji'tuka aan kuulaba imaadee bishay in shay iyo xujo shaygaasoo mubiinin cad oo fircawnow miyaad sidaas samayni oode xidhi xataa haddaan xujo iyo deliil cad kuu keeno qaala waxau idhi markaa fircawn fa'ti ballakaale hadda muusow bihi bal hadda shayga cad iyo xujada cadeed sheeganayso keenoo la imo in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddii aad ka mid tahay fa alqaa dabeed waa riday huwa muuse casaahu ushiisii ayuu riduu dhulka ku dhuftay fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba idaadani waa tii fujaa'iyad ahaydoo waa isla markiiba waa kadis marka fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba sucbaanun mas ah maska oo mubiinun masnimadiisu ay cad tahay waaba mas islabarogaya oo rasmi ah wanasaca waa soo saaray yadahu gacantiisiina gacantiina intuu jaabka ka soo saaray fa idaa hiya iyaduna waaba iyadoo isla markiiba gacantii baydaa'u cad oo dhalaalaysa oo widhwidhaysa linnaadiriina dadka eegaya waaba gacantii oo caddaan aan baras ahayne mucjiso ah cad oo waxa weeyaan dadka waxa weeyaan u widhwidhaysa qaala markaa fircoon waxa uu ku yidhi lilmala'i madaxyaweyntii iyo kuwuu la tashanayey ee xawlahu hareerihiisa ahaa wuxuu ku yidhi inna haadaa kani oo muuse ihi la saaxirun waa sixiroole sixiroolaha oo caliimun weliba sixirka aad u yaqaana oo caliim waa siiqatu mubaalaqa xoog u cilmi badan caalim ma odhana waa caliim baa ka xeel dheer oo ablag ah yuriidu waxaanu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiinna bisixri sixirkiisa uu idinkaga bixiyo dadka dee dhul jacayl iyo degaan jacayl baa ilanku beerane xaggii degaankiiyo dhulku ka soo galayoo ninku inuu idin barabixiyuu doonayaa oo dhulkiinna la wareego oo madax idiin noqdo ee fa maadaa maxay baa ta'muruuna aad ku talinaysaan waa caynkaase bal hadda maxaad amraysaan oo ku talinaysaan qaaluu waxay ku yidhaahdeen markaa madaxyaweyntiisii fircawn arjih ninkan dib u dhig muuse ah iyo wa akhaahu walaalkii arrinkooda dib u dhig ha ku degdegin oo tallaabo degdega ha ka qaadin wabcad waxaanaad u dirtaa filmadaa'ini magaalooyinka dhexdooda xaashiriina kuwa dadka ka soo ururiya kuwa sixiroolayaal oo dhan dalka iyo magaalooyinka kasoo duubo kasoo ururiyana u dir magaalooyinka kuos yimaadeed xukuntoo dhan ya'tuuka waxay kuula imanayo markaa kuu keeni bikulli saxaarin sixir badani dhammaantii kaasoo caliimin weliba cilmi badanaa u cilmi badan sixirka labaduba waa amhilatu mubaalaqa facaal iyo faciil marka waxay kuu keeni sixir badani dhammaantii oo weliba u aqoon badan fa jumica markaa waa la kulmiyey assaxaratu sixiroolayaashii limiiqaati yowmin maalin wakhtigeed baa loo kulmiyey maalinkoo macluumin la yaqaano oo laysla gartoo lagu ballamay wa qiila waxaana lagu yidhi linnaasi dadkii hal antum idinku mujtamicuuna kuwa soo kulmaya oo soo ururaya ma tihiin lacallanaa waxaan mudannahay nattabicu inaynu raacno assaxarata sixiroolayaasha in kaanuu haddii ay ahaadeen hum iyagu hadday noqdaan alghaalibiina kuwa gacan sarreeya ama lacalanaa nattabica yacni ay likay natabica si aynu u raacno assaxara saxarada in kaanuu hum alghaalibiina hadday libinta helaan marka waa boorin iyo tirtirsi dadkiina waxaa la yidhi ma soo kulmaysaan macnaha soo kulma si aynu sixiroolayaasha u raacno markay libinta helaan falammaa jaa'a markay yimaadeen alsaxaratu sixiroolayaashii qaaluu waxay ku yidhaahdeen lifircawna fircawn a inna lanaa annaga ma noo sugnaaday la'jiran mushqaayad iyo abaalmarin ma helaynaa in kunnaa haddii aanu ahaano naxnu annagu alghaalibiina kuwa sarreeya haddaannu annaku libinta helloonnu gacan sarraynoonnu xoog roonaanno ma nala maamuusayaa oo mushqaayad iyo wujuuro maleen ah qaala fircoon waxau idhi nacam haa waad leedihi weliba wa innakum idinku idan wakhtigaa kolkaad gacan sarraysaaneed guulaysataan la mina almuqarabiina waxaad ka mid noqon doontaan kuwa agtayda lagu soo dhoweeyey in albaabkayga iyo golahayga laga celinay qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga muusaa nebi muuse wuxuu ku yidhi alquu rida maa kii antum idinku mulquuna aada ridaysaan waxaad ridaysaan rida waxaad isla haysaan keena fa alqow dabeed waa rideen xibaalahum xadhkahoodii iyo wa cisiyahum ulahoodiiba wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen bicizati fircauna fircoon cisadiisaannu ku dhaaranne innaa annagu la naxnu annagu alghaalibuuna kuwa sarraynaya ee gacanta sare helayaannu nahay fa alqaa dabeed waa tuuray markaa ulihii iyo xadhkihii ay daadiyeen yacni yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tascaa dee aayaadka kalaa fasira eh iyagood moodo waxa weeyaan inay yaacayaan oo islabarogayaan ayaa ay dhulka ku daadiyeen waxay hayeenba dabeed fa alqaa waxa uu riday muuse nebi muuse casaahu ushiisii buu isaguna riday fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba talqafu ay halqafayso ay guranayso waa bimacnaa tabtalicu sidaa intay u guratay liqaysaa fa idaa hiya waaba iyadoo ushii nebi muuse markiiba talqafu guranayso liqaysa maa yaafikuuna waxii ay dabagediyeen ee ay dhalanrogeen ilaan waxaani wax xaqiiqaa maaha oo wax lasoo dhalangediyo oo la dabarogay oo dadka indhahooda looga dhigay wax kale xaqiiqadoodu waa ula iyo waxa weeyaan xadhko laysku soo xidhxidhay laakiin dadka indhahay ka sixreeno waa sixru takhyiil oo wax kalea la moodayaa oon dhabtoodii ahay markaa ushii waxay soo dhalanrogeen ee meesha ay keeneenba waaba iyadoo guranaysa oo midhmidh u liqaysa fa ulqiya dabeed waa la riday alsaxaratu sixroolayaashii saajidiina xaale ayiin kuwa sujuudsan sujuud baabay daateen qaaluu waxaanay yidhaahdeen aamannaa waanu rumaynay birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda waanu rumaynay rabbi muusaa nebi muuse rabbigiisii ayaanu rumaynay wa haaruuna iyo haaruun rabbigiisa qaala waxau idhi fircawn aamantum ma waxaad rumayseen lahu muuse qabla an aadana intaanan idin fasixin lakum idinka innahu muuse lakabiirukum waa kiinnii u weynaaya macallinka idin ahaa alladii kaasoo callamakum idin baray assixra sixirkaba kii idin baray weeyi falasawfa taclamuuna walle waad ogaan doontaan waxa idinku dhaca iyo ciqaabkaan idin mariyo law qaticanna wallee waan jarjari oo waan googoyn aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isweydaar ayaanu googoynoon u jarjari walaw sallibannakum waanan idin deldeli oo kulligiin tiirkaan idin taagi oo idinku xidhi ajmaciina xaala atihiin dhammaantiin qaaluu waxay yidhaahdeen waa niman iimaanku qanjaha buuxiyoon adduunyaba dan ka lahayn oo iimaanku dee halkii ugu sarraysay uu gaadhay mar keliya nimankii daqiiqada ka hor gaalada ahaa ayaa haddana iimaan waxay ka gaadheen halka ugu sarraysa qaaluu waxay yidhahdeen laa dayra ay laa dayra calayna khabarka laada u soo qadar ay laa dayra ay darara wax dhibaatiyi ma ahaanin calaynaa korkayaga ma ahaanin inaad annakana disho iyo inaadna deldashaa darar iyo dhibba naguma hayso oo waayo innaa annagu ilaa rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa ayaa munqalibuuna kuwa u noqonaya aanu nahay kollayba sow maanaan dhimaneen sifadaannu doonnaannu ku dhimanee amana dil amana deldel wax hawla naguma hayso waxay yidhaahdeen innaa annagu natmacu waxaannu rajaynaynaa an yakfira inuu noo dhaafo lanaa annaga rabbunaa rabbigayo khataayaanaa gafafkayagaannu gallay dee aayaddii suuratu taaha wamaa akrahtanaa calayhi min asixr yacnii sixirkii iyo balaayaduu ku khasbi jiray ilaahay inuu naga dhaafaannu rajaynaynaa bay yidhahdeen innaa annagu natmacu waxaannu rajaynaynaa an yakfira inuu noo dhaafo lanaa annaga rabbunaa rabbigayo khataayaanaa gafafkayagii oo sixirkii iyo wixii uu dee ku khasbi jiray ah maxaannu makfiradaa u rajaynaynaa an kunnaa lian kunnaa inaannu ahaanay darteed awala almu'miniina kuwa rumeeyey rabbi kuwii ugu horreeyey inaannu kuwii rumaynta ugu soo horreeyey aanu nahay darteed ayaannu ilaahay uga rajaynaynaa dembi dhaaf inuu nagu manaysto fii bidaayati haadihi suura ilaahay waxa uu ku tilmaamay sifatu lqur'aani alkariim sifada iyo sharafka uu leeyahay qur'aanka karaamada badan oo alla waxa u ihi tilka aayaatu lkitaabi almubiin jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa al-ishaaratu ilaa aayaati suura tilmaanta tilka taasi waa aayadaha suuraddan waxaa la tilmaamaya waxa uu yidhi wamaa fiiha min macna albucdi waxa ku sugan ee macnaha fogaanshaha tilka waa ismu ishaare baciido wax fogoo kaa shisheeyaa lagu tilmaamaa marka waxa uu yidhi fogaanshaha ku suganna ishaarada waa litafkhiim waa weynayn oo suuratulbaqara waataynu ku soo maray aliflaam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih dalika ismu ishaaraha baciidka ah waxaa lagu tilmaamayaa dee kitaabkaa qur-aankaynu gacmaha ku hayno marka bucdiga ayaa xisi iyo macnawi u kala kaco oo bucdigani waa bucdulmaqaami wadaraja oo waa bucdi macnawi ah oo macnaha waa fogaansho xagga darajada iyo sharafka iyo maqaamka ah iyo weynida marka macnuhu waxa uu noqonayaa tilka taasi sarraysee derajadiisu ay sarraysaa aayaatulkitaabi waa kitaabkan qur-aanka aayaadkiisii almubiini ee caddaan ama wax kala caddaynayey almubiinna sida jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka laftiisa uu ku tilmaamayo ama waa abaanadii almutacaddi tallaabaysay ee mansuubka gaadhaysay ama waa abaanadii laasimka ahayd een mutacaddiga ahayd marka labada macnona wuxuu kala noqonayaa marna waxa weeye almubiini kii wax kala caddaynayey waa marka abaanada mutacaddigaa laga macneeyo waa aayaadkii kitaabka kitaabkii almubiini wax kala caddaynayey ee xaq iyo baadilka kala bayaaminayay marka laasimka laga macnaynayana waa almubiini ayilbayini kii isagu caddaa ee macnaha xujadiisa iyo mucjisadi mucjisadiisu ay ahayd mid daahir oo muuqatoo cad marka marna isagaa naf ahaantiisa u cad marna isagaa wax caddaynaya waa mutacaddi iyo laasim dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay raxmatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama bilumma raxmadda ballaadhan ee rasuulku u hayay ummadda iyo sida uu uga murugoonayey ee qoomamo badan uu uga qaadayey gaalnimada ay in badan oo ummadda ka midi ay gaaloobayaan oo allah waxau uhi lacallaka baashicu nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin waxaabad ku siganaysaa ood mudan tahay naftaada inaad u halaagto hadday ku rumayn waayaan falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat aayadda kale alla wuxuu ku lahaa nebi maxamedow naftaadu yay ku tegin qoomamo ad kuwaa u qoomoonaysa gaalada darteed aayadda kale alla waa kii ku lahaa falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bi hada alxadiidi asafa waxaabad mudantahoo ku dhowaanaysaa inaad naftaada u halaagto hadday ku rumayn waayaan oo ku raaci waayaan qoomamo iyo murugo darteed naftaada inaad u halaagto markaa nebigu dee waa ra'fada iyo raxmadda iyo naxariista uu ummadda u hayay darteed ayaa ka gaalka ah gaalnimadiisa uu uga qoomamoonaya marka halkaas waxay u baahan tahay alqudwa biraxmati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam in lagu daydo raxmaddii rasuulka calayhi afdalu salaati wasalaam oo bal horta gaal ha kuu joogee ka mu'minkaee walaalkaa ee safka kugula jira dee dhibkiisana inaad ka murugootood ka qoomamooto dheeftiis iyo wanaaggiisana aad ku faraxdo oo qofka muuminka ah wanaaggiisuna uu ku faraxtigeliyo xumaantiisa iyo dhibkiisuna uu ku murugo geliyo laakiin aanad noqon qof walaalkii kuba farxa hadduu meel ka dhaco dadka qaarkood ayaa yacni tasarufaadkooda iyo xarakaadkooda iyo dhaqankooda markaad u fiirsata waxaad moodaysaaba ka-annamaa qofkan inuu la doonayo gefka inuu galo yacni farxadda uu muujinayo laakiin waxaasi sifaadka muuminiinta ka mid ma aha iimaanka iyo sifaadkiisu waa inay ku dhaxalsiiyaan yacni damqasho iyo dareen iyo dabacsanaan iyo raxmad aad dadka u qabto oo iska dhaaf walaalkaaga muslimka ee gaalka gaaloobay baa la rabaa inaad ka qoomooto gaalnimadiisa ood ku dadaasho sidaad islaamka iyo tawxiidka ugu yeedhi lahayd dabeed alla waxau ihi subxaanah in nashaa nunasil calayhim min asamaa'i aayatan fadallad acnaaqahum laha khaadiciin waxaa la yidhi nebi maxamedow haddaannu doonno xagga sare intaannu mucjiso kaga soo dejinno ayaa ay noqon lahaayeen kuwo hoggaansamoo iimaanka qaata laakiin xilligaa iimaanka ay qaataan muxuu noqon lahaa al-iimaanu alidiraari iimaan ay ku khasban yihiin oo hadday cadaabkiiyo cuquubadaba indhaha saaraan ama mucjiso socotoy arkayaan samada looga soo dejiyo dee markaa iimaankoodu noqon maayo iimaan ikhtiyaariyehe iimaan ay ku khasban yihiin bay noqonayaa oo waxbay indhaha saareen marka alla waxa uu yidhi dee haddaannu doonno sidaasaannu yeeli lahay laakiin sidaa maanaan yeelin oo ma doonayna dee iimaan ay ku khasban yihiin oo dani ay badde eh waxaanu doonaynaa iimaan ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ay ku raacaan dabeed alla wuxuu tilmaamay qur'aanka siday uga sii jeedaane marna aanay u qaadanayn iyo mowqifkay ka qaadanayaan ee xun oo alla waxa uhi wamaa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ilaa kaanuu canhu mucridiin qur'aan kastaoo ku soo dego oo cusub yacni cusaybka waxaa loo jeedaa soo dejinta ama soo degidda uu soo degaa cusub markaa qur'aan kasta oo yacni markaa loo soo dejiyo oo soo degistiisu ay cusub tahay way ka jeedsanayaana qaadan maayaan marka muxdathin waatii inagu soo martay suuratu lambiyana yacni maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun marka muxdathin aysaru tafaasiirka waxaynu ku soo maray inuu abubakr jaabir aljazaa'iri caleyhi raxmatullah ku fasiray ay jadiid innuzuul mid soo degistiisu ay cusub tahay oo xadadku maaha qur-aanku inuu muxdath yahay oo dee wax makhluuqa oo yacni uu yahay oo qur-aanku waa kalaamullahi hayru makhluuq waana sifo alleh laakiin waxaa loo jeedaa xagga nusuulka iyo soo dejinta ayaa waxa weeyaan cusub oo waa jadiid innusuul jamalkuna futuuxaatu ilaahiya sidaasuu ku odhanayaa oo wuxuu odhanayaa xaashiyada hoose wa qowluhu muxdathin ay tajadada insaaluh macnaha waxaa soo cusboonaaday soo dejintiisa oo kolba qur-aanka soo degaa soo degistiisaa cusub macnaha loo jeeda waa kaa marka alla waxa uu yidhi yacni uma yimaado qur'aan soo degistiisu ay ku cusub tahay ilaa haddii u yimaadose dee dan iyo muraad kama galaane way ka jeedsanayaan alla waxau yihi faqad kadabuu fasayaatiihim anbaau maa kaanuu bihi yastahzi'uun alla ilahe waa beeniyeen qur-aanka waxay beeninayeen yacni xaqiiqadiisa iyo warkiisuna waa u iman doonaa oo cadaabka ay ku jeesjeesayaan isagoo dhab ah oon dheeldheel ahayn buu ku dhici doonaa dabeed alla waxa uu tilmaamay madaahira qudratih waxyaaba tusinaya ilaahay awooddiisa kaamilka ee dhammayska tiran een kala dhinnayn oo alla waxau idhi awalam yarow ila alardi kam ambatnaa fiiha min kulli zawjin kariim miyaanay eegin oonay arlada arag yacni in fara badan ayaanu arlada ka soo bixinnay nabaataad nooc wal oo jira arlada waa ka soo bixinaa alla u yidhi subxaanah marka miyaanay eegin eegmadu dee maaha ru'yatul cayn laakiin waa ru'yatulqalb waa eegmada qalbiga ee u fiirsashada iyo waanada iyo wax ku qaadashada xambaarsan laakiin ru'yatul cayn dee xooluhuba waxbay arkaan gaaladuna waxbay arkaan wixii indhaqabaaba dee wixii ka soo horbaxa wuu arkay marka aragoo dhaaf maahee waa nadar ama ru'yatu tafakurin waictibaarin wa ta'ammul waa eegmo qalbiga ka soo go-aysa loo fiirsado oo wax lagu fahmo lagu qaato ilaahay waxa uu tilmaamay markaa arlada uu iyadoo dhimatay markii hore biyaha ku nooleeyey kadibna baadka uu ka soo saaray dee inay mudan tahay in lagu waantoobo wax lagu qaato dabeed alla waxa uu yidhi inna fii daalika la aayatan wamaa kaana aktaruhum mu'miniin dadka bedidoodu ma aha mu'miniine alla ilaah arrintaa waxa ku sugan calaamad iyo cibro weyn oo astaan u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa aayaddu waa bimacna alcalaama ay calaamatan daallatan calaa kamaali qudrati waa astaan iyo calaamad tusinaysa ilaahay awooddiisa kaamilkae dhammayska tiran marka waxay taasi ay waajib ku tahay ummaddu inay kuwaantooday dee wax ku qaadato laakiin alla waxau yihi akarkoodu dadka rumayn maayo dee wa qaliilu min cibaadihi ashakuur wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka akarkoodu waa gaale inta yar baa rumaynaya oo raacaya dabeed alla waxau ihi wa ina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim nebi maxamedow rabbiga waa ka haalibkee raxiimka ah jalaaluddiin almaxalli waxau odhanaya alcasiiz ay dulcizati yantaqimu min alkaafiriin waa ka awoodda adag iyo khalabada u saaxiibka ah ee gaalada kaga argoosanaya awooddiisa iyo xooggiisa alraxiimuna ay yarxamu almu'miniin waa ka raxmaddiisa ballaadhan mu'miniinta ugu naxariisanaya dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay qisatu muusaa maca fircawn oo aayaadka intaynu akrinay oo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala aada inoogu faahfaahiyey oo inoogu tilmaamay doodihii dhex maray nebi muuse calayhi salaam iyo daaqigii weynaayee qooqee dabarka goostay ee fircawn calayhi lacaanullah oo allah waxau ihi waid naadaa rabbuka muusa an iiti lqawma aldaalimiin qawma fircawna laa yattaquun waxaad xustaa nebi maxamedow dadkana u sheegtaa markuu rabbigaa nebi muuse u dhawaaqay isagoo amar ku siiye oo u waxyooday kuwa daalimiintae reer fircawn inuu u tago oo dacwadda iyo xaqa uu gaadhsiiyo dabeed muuse wuxuu ku jawaabay qaala rabbi innii akhaafu an yukadibuun waxau ihi rabbigayow waxaan ka baqayaa inay beeniyaan wayadiiqu sadrii walaa yantaliqu lisaanii laabtayduna waa ka cidhiidhiyoomaysaa inay beeniyaan carabkayguna ma furmayo oo sidaan doono wax uma caddayn karo fa arsil ilaa haaruun ee waxaad jibriil u dirtaa haaruun oo isagana u waxyo oo rasuul ka dhig si uu ii kaalmeeyo oo garabkayga u joogsado waxa kaluu tilmaamay aanada horey u haysteen iyo arrintaa hore uu ka galay oo ahayd ninkii qibdiga ahaa ee intuu feedhay dee ku dhinteen kaba soo kicin ee qowmka fircoon ka mid ahaa markaa waxau idhi walahum calaya dembun fa akhaafu an yaqtuluun allahayow aane iyo dembi horena way ii haystaan oo way igu leeyihiin oo waa ninkaan hore uga dilo waxaan ka baqayaa inay ii dilaan alla waxa uu ku yidhi qaala kallaa fadhabaa biaayaatina innaa macakum mustamicuun ku dili maayaan annakaa kaa ilaalinayna ee adiga iyo walaalkaaba taga oo aayaadka iyo mucjisadaa ula taga waxaad tidhaahdaan iyo waxa laydin yidhaahdaba waannu maqlanaa oo waa dhegaysanaynaa faatiyaa fircawna faquulaa innaa rasuulu rabbi alcaalamiin u taga fircoon iyo qoomkiisa waxaana tidhaahdaan ergadu alla idiin soo diraannu nahay waxaanad amar ku siisaan an arsil macanaa banii israa'iil nimankaad meeshan ku dullaysateed ku daciifsatay eed addoonsanaysee cadaabkiiyo cuquubada daran aad marinayso faraha ka qaadoo na soo raaci oo dir oo na soo raaci intaa markii uu ku yidhi ayaa fircawn u bilaabay inuu la garnaqsado muuse oo waxa uu yidhi alam nurabbika fiina waliidan walabitha fiina min cumurika siniin fircawnow kaannu soo rabaynay isagoo carruuroo sabi ah ee dhexdayada sannadada sannado badan ku sugnaa miyaanad ahayn weliba waxaad ogayd kii sameeye miyaanad ahayn waa ninkii uu dilay qibdiga ahaa wa anta min alkaafiriin waxa uu u jeedaa aljaaxidiina linicmatii calayka bitarbiyati wa cadami alisticbaad waxaad ka mid tahay muusow kuwa dafiray ee ka abaalka dhacay ee diiday nicmadaan ku galladaysta oo maxay ah inaan ku soo koriyey oo adiga addoonsigii reer banu israa'iil aan kaa daayey waxa uu idhi muuse qaala facaltuhaa idan wa ana min aldaalliin waa runtaa oo arrintaa waan sameeyey wakhtigaas laakiin muxuu muuse ku cudurdaartay wa ana min addaalliin haddaba min addaalliina tafaasiir baa lagu tilmaamay oo jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxa uu ku leeyahay min addaalliina ay iljaahiliina bikowni alwakza mufdiyatan ila alqatli macnaha waxaan ka mid ahaa addaaliina waa bimacna aljaahiliina e kuwa aan garanayn feedhkan aan ku dhuftay inuu dil keenayo ku dhimanayo oo umaankasina umaan badheedhin aw iddaahibiina can sawaabi alxilmi waalcafi waddafci bilaxsan ama waxaan ka hallaaboon ka lumay oon ka baydhay sidii saxda ahayd ee ahayd dulqaadka iyo cafiska iyo wanaag in laga horgeeyo qofkii xumo sameeya yacni taasaan ka baydho sidii saxda ahayd baan ka lumay ama aan ka baydhay ibnu jariir atabarina waxa uu ihi sida uu sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha kaga soo naqlinayo alcarabu tadacu addalaala mawdica aljahli waaljahla mawdica addalaal wuxuu yidhi carabtu ileen qur-aanku luqa carbeed buu ku soo degaye baadida waxay dhigtaa meesha jaahilnimada jahligana mawdica dalaalka macnaha labada eray ee addalaal waaljahl way ismaxal degaanoo mid walba ka kale macnihiisuu qaataa weeyaan muraadku oo iyadoo jaahilnimo loo jeedaa dalaal la tilmaamaa iyadoo dalaal loo jeedaa jahli la tilmaamaa waxau idhi markaa ibnu jariir waalxaasil annahu araada bihi waxaa guntiyo gebagabadu ay tahay inuu muuse ula jeedo inuu yidhaahdo wa ana min aljaahiliina markaa naftaa goynayeen dilayey jaahil baan ka ahaa oo ma garanayn oo uma badrheedhin aw min almukhti'iina laa min almutacammidiin ama waxaan ka mid ahaa kuwa gafay een u kasin oo macnaha gacantaan ku dhuftay ha ku dhinto umaan jeedin jalaaluddiin almaxallina wuxuu ku odhanayaa jalaalaynka min addaalliina ay camaa aataaniya allaahu bacdaha min alcilmi waalrisaala waxaan ahaa mid ka jaahiloon markaa garanayn waxa hadda allaysiiye cilmi iyo risaalo ah markaa khulaasadu waxa weeye haddii ishkaal kugu soo aroori lahaa waaba nebie siduu leeyahay min addaaliina kuwa hallowsan baan ka mid ahaa waxaa macnuhu noqonayaa ay min aljaahiliina yacni naftan markaan goynayey gacantan ama feedhkan way ku dhiman maan garanayn ama waxaan jaahil ka ahaa waxa aan hadda haystee laysiiyo dee cilmiga iyo nebinimada ah oo risaalada waa ka horraysay ama min addaaliina min almukhti'iina oo umaan kasin ee gaf bay ahaydee badrheedh may ahayd waxau idhi markaa muuse fa farartu minkum lamaa khiftukum fawahaba lii rabbii xukman wa jacalanii min almursaliina inay risaaladu ka dambaysay ayaad halkaa ka fahmaysaa dabeed dhacdadaasi markay dhacdee ninkaasi gacantayda uu ku baxee uu dhintay dee waan idinka cararoo lafahaygaan idinka baqay dabadeed rabbigay wuxuu i siiyey xukum waxaan dadka ku kala saaro nebinimada ah waxaanuu iga yeelay kuwa la soo diray wuxuu yidhi wa tilka nicmatun tamunnuhaa calaya an cabbadta banii israa'iil tilka wuxuu tilmaamayaa alam nurabbika fiinaa weliidan walabisa hadalkii fircawn marka waxau yidhi taa aad soo tilmaantay oo inaad isoo barbaarisay oo dhexdiinna aan ku nagaasanada ah waa nicmo iyo gallad aad iigu manno sheeganayso waxau yidhi waxaanad iigu manno sheeganaysaa waa bayaanun litilka alman manna sheegadka ayuu sii sababaynayaa oo an cabbadta banii israa'iila inaad reer banu israa'iil addoonsato oo dullaysatay ood iyaga cabiidisay darteed baad iigu manno sheeganaysa oo macnaha waxaad leedahay iyaga waxaan ku sameeyey adiga kuguma samayna waan kaa daayey marka wuxuu tilmaamayaa xagga uu galladaysiga iyo manniga uu ka tilmaamayaa wuxuu isbarbar dhigayaa wuxuu nimankan ku sameeyey iyo siduu muuse ula dhaqmay laakiin xaqiiq ahaan marka loo eego fii xaqiiqati alamri wax laysugu mana sheegta ma aha waayo ruuxa inaad dulmiga ka daysa iyo dhibka gallad maaha de waa waajib ku saaran galladda wixii intaa ka dheeraadeed qofka siiso ayaa la yidhaahdaa laakiin qofka inaad dulmiga iyo addoonsiga iyo dararka aad ka daysaa wax lagu manno sheegta maaha dee wax dawa oo marka horaabay dulmi ahayd dadka inaad addoonsato marka arrintu dhab ahaan wax lagu manno sheegta ma aha laakiin waxaad iigu manno sheeganaysaa an cabbadta banii israa'iila waa cillada inaad iyaga addoonsatood cabiidisay darteed ayaad iigu manno sheeganaysaa ood leedahay adiga maxaan ku yeelay fircoon waa isrogo wuxuu yidhi wamaa rabbulcaalamiina culimmadu waxay yidhahdeen maadu waa su'aalun cani ilmaahiya xaqiiqadaa laysku weydiiyaa marka edebdarradiis iyo gaalnimadiisu halkay gaadhay wuxuu leeyahay rabbulcaalamiinkaad leedahay wuu isoo diray daadadiisu waa maxay xaqiiqadiisu waa maxay muxuu ka samaysan yahay bal noo sharax laakiin nebi muuse calayhi salaam wuxuu garanayaa xaqiiqada rabbi iyo daatada rabbi cid alla cid garan kartoo gaadhi kartaa inaanay jirin marka xaggii daatada rabbiba uma kicine ilaahay sifaadkiisii lagu aqoonsanaye sarreeye unbuu ku tilmaamay oo waxa uu yidhi qaala rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniina rabbiga aadi weydiinaysaa waa ka cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba ka isagu leh ee rabbiga way abuuray weeyaan marka ilaahay muxuu ku tacriifiyey oo ugu caddeeyey sifaadkiisi iyo afcaashiisii ilan daatadiisa iyo xaqiiqadiisa ma tilmaami karo muuse iyo axatoona marka sifaadkuu rabbi lahaa iyo afcaashiisii ayuu ugu tilmaamo waxau yidhi rabbiga aad doonaysaa waa ka cirkan kaa sarreeyo dhulkan kaa hooseeyo isagu abuuray sifaadkiisaa lagu aqoonsadaa oo lagu gartaa dabeed fircawn isagoo isagu isla dhacsan oo isla qooqsan baa waxau yidhi qaala liman xawlahu alaa tastamicuun kuwii hareere fadhiye buu yidhi war ninku wuxuu leeya mayaydaan maqlayn wuxuu u jeedaa sida jalaalaynku uu ku tilmaamayo ee uu soo qadarayo ay jawaabuhu aladii lam yutaabiq asu'aal miyaydaan arkayn buu yidhi ninkani jawaabtan uu bixinayo ee su'aashaan weydiiyeba aan waafaqsanayn iska dhaaf inuu ka jawaabee su'aashaydaba ma fahmin macnaha wuxuu u jeedaa oo uu leeyahay anna daatadii alle iyo xaqiiqadiisaan weydiiyey isna sifaad iyo waxaanuu sameeyaa ayuu sheeg sheegayaa anigu dee maan weydiin buu leeyahay fircawn sifaad iyo afcaale xaqiiqada ilaahay baan weydiiyey marka waxau yidhi alaa tastamicuun war ninku wuxuu ku jawaabaya miyaydaan maqlayn isagoo litacajub yacni la yaaban muuse waxa uu sii wadaa tacriifkii sifaadka rabbi iyo afcaashiisa uu ku tilmaamayey oo qaala rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin waxau idhi idinka iyo aabbayaashiinnii horeba rabbiga idin abuuray weeyaan rabbulcaalamiinku wuxuu tilmaamayaa iyagu dee wax la dhalay oo dad hore ka tafiiran oo welad iyo waalid isku ah inay yihiin oo ilaahba aanay noqon karayn marka waxa uhi rabbulcaalamiinku idinka iyo kuwaa ka tafiirateenba waa rabbigii abuuray isagu lahaa ee rabbiga u ahaa dabeed fircoon haddana waa soo boodoo wuxuu yidhi inna rasuulakum aladii ursila ilaykum la majnuunun rasuulkan laydiin soo diray waa nin waalan bal wuxuu ku hadlaya eega horta rasuulnimo uma ictiqaadsanoo ma rumaysna haddana rasuul wuxuu u cabbiray ay fii zacmihi istihzaa'an bih macnaha siduu isagu ku andacoonayuu sheeganayo ayuu cabbiray isaga oo ku jeesjeesayo macnihiisu waxa weeye kan rasuulnimada sheeganaya wuu waalan yahay buu ujeedaayo waa jees-jees iyo dheeldheel buu ka dhiganayaa midda kale dee inna rasuulanaa ma odhane wuxuu u idaafeeyey inna rasuulakum reer banu israa'iil ayuu iyaga u idaafeeyey oo wuxuu yidhi rasuulkiinan laydiin soo diray idaafada dadkiibuu u tiiriyo isagu waa iska reebay marka inna rasuulakum alladii ursila ilaykum la majnuun yacni muuse iyo haaruun maaya cafwan waxa weeye reer banu israa'iil buu leeyahay kan laydiin soo diray ee rasuulka idiin sheeganaya waaba nin waalan waa majnuun saasuu ku yidhi qaala rabbulmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa in kuntum tacqiluun nebi muuse ma waali iyo maxaad ii caayasaa iyo waxaasoo dhan baddaa ma gelin waayo daatadiisa inuu wax ka sheegaa wax weyn lama ahae wuxuu aad ugu dadaalayaa nebigu inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala difaaco oo sifaadka rabbi uu sheego marka waxau ihi rabbulmashriqi waalmaqribi wamaa baynahumaa in kuntum tacqiluun bari iyo galbeed iyo inta u dhaxaysaba ka iska leh weeyaan rabbulcaalamiinku haddaa caqli leedihiin jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ka odhanayaa in kuntum tacqiluun wa fiihi iidaanun bigaayati wuduuxi alamri bixaysu laa yashtabihu calaa man lahu caqlun fi ljumla wa talwiixun biannahum bimacalin bimaczilin min daa'irati alcaqli wuxuu yidhi aayaddan waxaa ku sugan in kuntum tacqiluun waxaa loo ogeysiinayaa arrinkani inuu yahay arrin si dhammaystiran u cad oo wax madmadowba aan lahayn oo qof inuun caqli iyo garaad leh wax ka qarsoomi karo oo mugdi ka geli karaba inaanu ahayn waxaana la dareensiinayaa oo la milicsiinayaa ama la tusinayaa inay iyagu caqligaba ka fog yihiin kuwan ka soo horjeedee rasuulka beeninaya wa annahum almuttasifuuna bimaa ramowhu calayhi salaam bihi min aljunuun waxaa la dareensiinayaa inay iyagu ku sifaysan yihiin waxay nebiga ku ganeen ee waalida ah oy iyagu caqlilaawayaasha yihiin oo in kuntum tacqiluun macnaheedu waxa weeye nebigu caqli waa leeyahay oo caqligiisu weliba waa taam eh kuwaan caqliga iyo garashada lahayn ee waalida u dhowey waa idinka waayo aayaadka iyagoo garanayay diideen oo dafireen oo wajaxaduu biha wastayqanada anfusuhum dulman waa culuwa way dafireen oo waa diideen naftooduna waa yaqiinsatay uurkiiyo qalbiga iyagoo ka garanaya xaqnimadiisa ayaa haddana afka ay ka diidayeen iyo carabka markii laga gar helay fircawn ilaan wax u hadhay ma jire ayaa u hanjabay oo waxa uu yidhi qaala lain ittakhadta ilaahan hayrii la ajcalannaka min almasjuuniin wallee cidaan aniga ahayn haddaad ilaah ka dhigatood caabuddo waan ku xidhi muuse waxau yidhi markaa awalow ji'tuka bishayin mubiin oo miyaadi xidhi xataa xujo cad haddaan kuu keeno qaala faati bihi in kunta min asaadiqiin keen buu yidhi xujadaad sheegayso hadday runkaa tahay faalqaa casaahu faidaa hiya thucbaanu mubiinu wanasaca yadahu faidaa hiya baydaau linnaadiriin ushii ayuu riday muuse oo dhulka ku dhuftay waaba iyadoo mas islaba rogaysa ah oo masnimadeedu ay cad ah gacantii buu soo saaro waaba iyadoo dhalaalays oo cad oo dadka eegaya iftiin dhalaal u samaynaysa markaasuu fircoon hareerihiisa dadkii fadhiyey waxa uu ku yidhi inna haadaa la saaxirun caliim kani waa sixiroole weliba sixirka aad u yaqaano doonaya inuu idin barabixiyo oo dhulkiinna la wareego idin xukume eh maxaa ku talinaysaa dee iyaguna waxay yidhahdeen qaaluu arjihi wa akhaahu wabcad fi lmadaayini xaashiriin u kaadi ninkan iyo walaalkii ha ku degdegine magaalooyinka iyo degaanada dad u dir sixiroolayaasha soo ururiya ninba ninkuu ka sixir badan yaha kuu keeno waa la ysugu yimid limiiqaati yowmin macluum waxaa la yidhi yowmun macluum waxay ahayd maalin ciidooda ah iyo wakhti barqa ah oo wakhtiga barqadee dhulka uu cad yahe wax walba iftiinka uu yahe wax dadka ka qarsoomi karaa aanu jirin iyo maalin ay dadku fasax yihiin oo ummadoo dhammi isku soo baxdo ayaa la ballamay waatii aayaddii kale alla ku lahaa qaala mawcidukum yowmu ziina wa an yuxshara annaasu duxaa waa kii ku yidhi ballanta aynu ku kulmannaa waxa weeye maalinta ay isqurxisaanoo waa maalmaha ciiddooda iyo xilli barqa ah bannaan in laysugu soo baxo oon cidi maqnaan halkii baa laysugu yimi dadkiina waa la soo ururiyey markii halkii lagu kulmay ayaa waxa weeyaan muuse waxa uu ku yidhi alquu maa antum mulquun waxooda ma magacaabin ihaanatan laha waxay tilmaamaysaa sida uu ihaanaynaya aan waxba iskaga saarayn waayo ruuxa ilaahay ku xidhani cid kale macaneeyo oo dan iyo muraad kama galo marka wax allo waxay soo dhoobdhoobeen ee bari iyo galbeedba ay isaga keeneen muuse agtiisa waxba kama laha wuxuu yidhi alquu maa antum mulquun war waxaad ridaysaan rida waxaad haysaanba wadda ka soo qaada fa alqow xibaalahum wa cisiyahum wa qaaluu bicizati fircawna innaa la naxnu alghaalibuun xadhkahoodii iyo ulahoodii intay daadiyeen ay yidhaahdeen cizada fircown baan ku dhaaranay maanta libinta annaka aleh marka aayaadka kale siday tilmaameen dee iyagoo yaacaya xadhkihii iyo ulihiibaa dadka indhahoodii waxaa la moodsiiyey sidii waxay yaacayaan oo kale waana sixru takhyiil marka markaasay wixii daadiyeen saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaa-uu bisixrin cadiim laftoodu ma yeeraysane indhihii dadka waa sixreen waanay cabsi geliyeen sixir weyn baanay la yimaadeen oo dee intaasoo ulood iyo xadhkoodoo islaba rogayo oo meesha yaacaya ayaa la arkay wixiibase waxa meesha ka saaray fa alqaa muusaa casaahu fa idaa hiya talqafu maa yaafikuun muuse ushiisii ayuu riday rabbi ku karaameeyey mucjisada ahayd waaba iyadoo wixiiba halqafaysoo guranaysaoo midh aan ka reebay xataa culimmadu ay yidhaahdeen markay wixiiba dhammaysay xaggoodii inaintay u boodda intay doontay ayaa muuse u ka qabtay yacni markaa ushii keli ahayd ee u tuuray ayaa wax alla waxay isu keeneen guratay oo liqday alla waxau uhi fa ulqiya saxaratu saajidiin saxaradii waa la riday iyagoo sujuudsan halkaa fa ulqiya macno baliiq oo aada u xeel dheer baa ku jira sulaymaan uljamalna futuuxaatulilaahiya wuu ku tilmaamay oo waxa uu yidhi wayadullu calaa annahum lamaa ra'aw maa ra'aw lam yatamaalakuu anfusahum waxau yidhi tacbiirkaa fa ulqiya wuxuu tilmaamayaa in markay mucjisadii usha arkeen ay ishanan kari waayeen oo naftoodii hayn kari waayeen oo iimaankii ka xoog roonaaday wa kaannahum ukhiduu fa turixuu calaa wujuuhihim waxaa laga cabiro oo lagu tilmaamay sidii wax inta foodda lasoo qabtay wejiga dhulka loogu dhuftoo la riday ilaa fawlqiyo waa la riday wey cidina may ridin laakiin waxaa la tilmaamayaa surcada iyo degdegay u daateen ay u sujuudeen way ishayn kari waayeen oo naftooda waa hanan kari waayeen iimaankii baa ka xoog roonaaday waayo waxay ogaadeen dee sixir waxaa lama yimaado ushani hadday sixir tahay waxaa may samayseen marka waxay ogaadeen wax alla waxay sixir isku keeneen usha guratay ee liqday inay mucjiso tahay min allah sixirkoodiina wax ka sarreeya ay tahay markaasay sujuud daateen qaaluu aamannaa birabbi alcaalamiin markaasay weliba yidhaahdeen rabbulcaalamiinkii muuse noogu yeedhay waa rumaynay weliba si aanu fircoon isaga isugu qaadan ileen waa daaqi kibray oo rabbi haddii lasoo qaadaba isagaa ismoodaya si ay u sii bayaamiyaan baa waxay yidhaahdeen rabbi muuse wa haaruun adiga maahee rabbiga nebi muuse iyo haaruun ee ay noogu yeedheen kaasaanu rumaynay markaasuu taaqigii yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum innahu lakabiirukum aladii callamakum asixra falasawfa taclamuuna waxau idhi maanuun idiin fasixin oo idaan idan iga haysan baad aayar iska rumayseen waa macallinkiinni marka horeba idinsoo tababaray markaasuu hanjabaadii iyo goodigii lagu yaqaanay qof aan xujahayn xoog mooyaane ayaa uu ku dhawaaqo wuxuu yidhi walleetaan idinku dhigo waa idin arki waan idin deldeli gacmihiiyo lugahan isweydaan idiin jarjaray laakiinse dee ragga hor fadhiyaa rag rag ah rag kabaha ka yaacaya maaha haddii iimaanka la isugu yimaadee waa rag iimaanku qalbiga iyo qaalabkaba u buuxiyey oo adduunyaba ka tegay oon dan iyo muraadka lahay waxay yidhaahdeen laa dayra innaa ilaa rabbinaa munqalibuun waxaad sheegaysaa dhib naguma hayo waayo mar layba sow rabbiga iyo xaggiisa uma noqonayno dee kollayba waanu dhiman lahay marka ama adiguna dil ama nadaa dan iyo muraadkama lihi halkaana cibrada muhiimkae ku jirtaa waxa weeye ruuxa muslimka ah iimaankiisu waa inuu gaadho heer naf iyo maalba uu ku furto iimaankaagu dee iimaan maaha iimaan maalinta lagu yimaado aad odhanaysa yaan lagaa garan oo marada tuur oo jamiiska tuur oo yacni haddii aad kabaha ka cararto dee iimaankaad ku soo dhalateed ku soo dhaqanteed intaa ku jirtay aawe qiimo darana daciifsana bal yacni raggan ragga eeg daqiiqada ka horna gaalay ahaayeen mar alle markuu iimaanku qalbigooda taabtayna waa kuwaa yidhi waxaa doonta samee faqdi maa anta qaad inamaa taqdi haadi alxayaata addunya war waxaa doonta samee adduun unbaad ka talisaa soo maaha annagu aakhiraa baanu u soconaa marka waxaa la doonayaa dee dadka qaarkood waa idinka arko meel yar buu shaqo tegayaayo sunnadii baa loogu imanaya aahaartii iyo raadkii islaamka dadkan iminka gaalada ku dayda ee lagu imtixaamay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo raad islaam bayaan lagaa garan oo garhka soo xiir oo shamiiskan iska dhig oo tay iyo waxa weeyaan suryaal dheer isku soo taag isa soo bedel dee ninkii dhammaayee sunniga ahay waxaad arkaysaa maalinta dambe surwaalkii dhulka jiidaya oo yaan lagaa garan leh dadka dee iimaanka iyo sunnada aad afar shilinood meel ka qaadanayso qiimihiisi uu ka liitay uu ka hooseeyaa muxuu yidhi marka hore horta maxaad u samaynaysa qofku marka hore naftiisa waa inuu runta u sheego horta inaad gadh la baxdo guntiga aad gaabiso raad islaam lagaa arko ku camal fasho sunnada tawxiidka ku toosnaato horta ma diin bay ahayd mise diin la-aan dee diin la-aan hadday ahayd marka horebaad qaldanayd laakiin hadday diin ahayd dee diintaada duunyaha dhaafsan nafta haddii lagugu yimaado iga taga dheh waan ku dhimanayaa kane waa laygu aasayaa laakiin haddii waxa yaree ku yimaadaba adyaan lagaa garan dacalka kale aad u boodayso oo dhinaca kale aad u dhaafayso dee waa ayaan dar waxay tilmaamaysaa dacfiga iyo daciifnimada dadka qaarkood diintu siday la tahay markaa ku dayda oo qudwaha idiin noqdaan yacni adigoo intaa diin soo dhiganayay oo intaa wax soo maqlayay maalinta laguu yimaada adaad kabaha ka orardo dee iimaankaagu iimaan yacni iimaan adagoo luga adag ku taagan muu ahayn de iimaan adag waa inuu noqdo yacni kaljibaali rawaasi buurahaa sugan in la zuulinaya iimaankaagu dee ha la mid noqdo yaan cidina dhaqaajinin haddii nafta dhulka miyaa haddii lagu dilaya iyo haddii wax kastaa kugu dhacayaan sow ilaahay unuma socotid dee alaa ilallaahi tasiiru lumuur adeer waxaa doonta samee ku dayo oo iimaankaagu halkaa gaadho laakiin sheekadaadu yaanay noqon yabiicu diinahu bicaradin min addunya dheef yar inaad diintaada siisato waa ayaan darno waxay yidhaahdeen innaa naطmacu an yakfira lanaa rabbunaa khataayaana an kunna awala almu'miniin waxaanu rajaynaynaa oonu damcaynaa rabbigayo inuu noo dembi dhaafo maxaanu rajadaa iyo damaca ku qabnaa an kunna awala almu'miniin inaanu noqonnay darteed kuwa rumeeye kuwii ugu horreeyey macnaha waxay u jeedaan dee nimankan aqbaata ee ree masare aalu fircawn ciddii ugu horraysay muuse iyo haaruun rumaysay inaanu nahay kuwan aqbaata ah oon iimaanka dadkan kale uga soo dheeraynay darteed ayaanu dembi dhaafkaa ku doonaynaa oonu rabbi kaga rajaynaynaa calaa kulli xaal aakhiru zamaan baa lagu jiraaye diintaada gawsdambeed ka dhig foolosha horeha ku haysano si aan markaaba diintu kaaga soo dhicin gawsdambeed ka dhig oo wax kasta haddii lagugu yimaado waxaad tidhaha tan ilaahay baan kula kulmayaa ee ifcal maa anta faacil bismi illaahi araxmaani araxiim taasimiim allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa wuxuu uga jeedo tilka taasi aayaatu lkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeyi kitaabkii almubiini xaqa iyo baadilka kala caddaynayey ama almubiini ay ilbayin isaga xujadiisa iyo mucjisadiisu ay caddayd lacallaka waxaad mudan tahay nebi allow baaqicun inaad halaagtaabad kuga dhowdahay nafsaka naftaada oo aad maxay u halaagto allaa yakuunuu lianlaa yakuunuu inanay ahaanin darteed mu'miniina kuwa mu'miniina macnaha inay mu'miniin noqon waayaan oo ku rumayn waayaan darteed ayaad naftaada ugu dhowdahay inaad wax yeesho dhibaatayso in nasha haddaanu doonno maanaan doonine nunasil waxaanu kaga soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa xagga samada waxaanu kaga soo dejin lahayn aayatan mucjiso cad oy indhahooda ku arkayaan oo fadallad dabeed waxay ahaan lahayd acnaaquhum quuruhoodu khaadiciina kuwa u khuduucsan oo u hoggaansan lahaa aayadda haddaannu doonno mucjiso cadoo socota samada intaannu uga soo dejinno ayay rumayn lahaayeen iyagoo ku khasban laakiin sidaa maanaan doonin oo ikhtiyaarkooda inay diinta ku qaataan baannu doonanaa oo dee waxa weeyaan iimaankoodu iimaan khasaba aanu noqon alla waxau uhi wamaa yaatiihim uma yimaado iyaga min dikrin ay dikrun waxyi ama qur'aan uma yimaado qur'aankaasoo min araxmaani ilaah raxmaanka xaggiisa ka ahaaday qur'aankaasoo muxdathin soo dejintiisu ay cusub tahay ay jadiidu nusuul yacni qur'aan soo degistiisu ay cusub tahay uma yimaado ilaa haddii uu yimaadose kaanuu waxay ahaadeen canhu cani ilqur'aan qur'aankaa xaggiisa mucridiina kuwa kasii jeedsada faqad kadabuu dhab ahaan bay xaqa u beeniyeen fasayaatiihim waxa uu iman doonaa ambaa'u maa shay wararkii baa u iman doonaa shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen bihi shayga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa oo cadaabkii iyo cuquubadii ayaa heli doontuu ku dhici doona allah waxau idhi awalam yarow oo miyaanay arag ilal ardi arlada kam in badan ayaan batnaanu ka soo bixinnay fiiha arlada dhexdeeda min kulli zawjin nooc walba noocaasoo kariimin wanaagsan inna fii dalik arrinkaa la soo sheegoo arlada la nooleeye ee baadka laga soo bixiyey waxa idinku sugan la aayatan calaamad iyo aayad cad oo tilmaamaysa ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa wamaa kaana ma ahaanin agtaruhum badidoodu mu'miniina kuwa rumaynaya wa inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow la huwa rabbiga alcasiisu waa allaha qaalibka ee awoodda badan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wadkur xus nebi moxamedow id waagii naadaa uu dhawaaqay rabbuka rabbigaa uu dhawaaqay muusea nebi muuse uu dhawaaqay muxuu ugu dhawaaqay aniiti ay bianiiti u tag muusow alqowma qolada u tag qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah qowma fircawna ka beddel fircoon qoomkiisa u tag alaa yattaquuna nimankaasi niman ilaahay ka baqanaya miyaanay ahayn kama baqanayaan qaala waxau idhi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yukadibuuni inay beeniyaan wayadiiqu waa cidhiidhiyoomayaa sadrii laabtayduna waxay ka cidhiidhiyoomaysaa beenintay beeninayaan walaa yantaliqu mana furmayo lisaanii carabkaygu ee fa arsil ay jibriila jibriil u dir ilaa haaruuna haaruun jibriil u diro isagana rasuul ka yeel si uu garab iyo gaashaanba iigu noqdo walahum waxa u sugan nimankaas waa fircoon iyo qoomkiise calaya korkayga waxa ugu sugan dembun dembi waa ninkii uu berigii hore ka dilay qibtiga ahaa oo fa akhaafu dabeed waxaan ka baqayaa an yaqtuluun inay ii dilaan ninkaa hore qaala waxauu rabbi ku yidhi kallaa taana daayo ku dili maaya annagaa ku ilaalinayna ee fadhabaa taga adigiyo haaruun biaayaatina aayaadkayga la taga innaa annaguna macakum idinka la jirkiinna mustamicuuna kuwa dhegaysanayaanu nahay waxaad leedihiin iyo waxay idinku jawaabayaan fa'tiyaa u taga fircauna fircoon u taga oo faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa annagu rasuulu rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodu ergadu idinsoo diraanu nahay an arsil waxaad ku tidhaahdaan fircoon an arsil dir fircawnow macanaa annaka la jidhkayaga dir banii israa'iila nimankan reer bani israa'iilna raaciyo yacnii dulmiga iyo addoonsiga ka daa oo soo fasax si ay addoonnimadaada iyo cuquubadaada uga xoroobaan qaala waxau idhi markaa fircawn alam nurabbika oo miyaanaan ku barbaarin muusow fiinaa dhexdayda miyaanaan kugu barbaarin welidan xaal atay ilma yaroo sabiyo carruura oo walabita miyaanad ku nagaanin fiinaa annaka dhexdayada min cumarika cimrigaaga xaaluu ka mid yahay siniina sannada dhexdayda miyaanad ku sugnaan oo facalta miyaanad samayn faclataka samayntaadii allatii taasoo facalta aad samaysay waa nafyu dilay wal xaalna miyaanad sidaa yeelin anta adigu min alkaafiriina kuwa ka gaaloobay nicmadaannu u gallay ka mid ah ee macnaha dafiray waxaan u galay ee ka abaalka dhacay ila waanku soo koriye qaala waxau idhi markaa muuse facaltuhaa ficladaa iyo samayntaa ama dhacdadaa waan sameeyey oo naftaa waan dilay idan wakhtigaa hore wakhtigaas ficilkaa waan sameeyey oo waan dilay wal xaal baanan dilay ana anigu min addaalliina ay min aljaahiliina aan ka mid ahay kuwa aan garanayn gacanta aan ku dhuftay inuu ku dhimanayo ama aan ka mid ahay kuwa aan garanayn waxa weeyaan dee waxa maanta alla i siiyo cilmigan iyo risaaladan markaa hore aanan haysan ama min aldaalliina ay min almukhti'iina waxaan ka mid ahaa kuwa gafay ee macnaha waxa weeyaan aan u badrheedhin dilka ee si ka maa iyo gafu uga dhacay fa farartu markaa waxau idhi waan idinka cararay minkum idinka lamaa khiftukum markaan idinka baqay waan idinka cararay fa wahaba waxa uu siiyey lii aniga rabbii rabbigay waxa uu siiyey xukmaa xukum oo macnaha nebinimo aan wax ku kala saaraa allay siiyey wa jacalanii waxaanu alla iga yeelay min almursaliina kuwa la soo diray wa tilka taasi baa uu yidhi nicmatun nicmo weeyi nicmada oo tamunnuhaa aad ku galladaysanayso ama aad ku manno sheeganayso fircoonow calaya aniga korkayga aad ku manno sheeganayso maxaanaad ugu manno sheeganaysaa an cabbadta inaad addoonsatay darteed bani israa'iila reer bani israa'iil inaad addoonsatay qaala fircawnu fircoon waxau idhi wamaa rabbulcaalamiina oo caalamiinta rabbigoodu waa maxay qaala waxau idhi markaa muuse huwa rabbulcaalamiinku rabbu samaawaati samooyinka rabbigooda weeyi iyo waalardi arlada rabbigeeda iyo wamaa baynahumaa labadoodaa inta u dhaxaysa ka rabbiga u aweeyi in kuntum haddii aad ahaateen muuqiniina kuwa wax yaqiinsanaya oo wax garanaya qaala waxau idhi fircawn liman xawlahu ciddii hareerihiisa ku sugnayd waxa uu ku yidhi alaa tastamicuuna miyaydaan maqlayn wuxuu ku hadlaya muuse macnaha wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey iyo wuxuu ku hadlayaa ismaba lahaa qaala waxau idhi markaa muuse rabbukum huwa rabbulcaalamiinku rabbukum rabbigiin weeyi iyo wa rabbu aabaa'ikum aabbayaashiin rabbigood weeyi aabbayaashiinni alawaliina ee hore qaala waxau idhi fircawn markaa inna rasuulakum rasuulkiinan sida uu ku andacoonayo weeyi isagu calaa zacmihi buu u jeedaa ma rumaysne alladii rasuulkaasoo ursilo lasoo diray ilaykum idinka laydiin soo diray lamajnuunun mid waalan weeyi qaala waxa uu muuse yidhi rabbulmashriqi waxaad garanaysaa qofka daacigeed ee ambiyada dhaxlay waxba daatadiis iyo dadku waxay ka yidhaahdaan kuma mashquulo isagu dacwadda xaqa iyo tawxiidkunbuu tilmaamaya waxay doonaana ku yidhaahdaan junuunkii kama jawaabina rabbi ayuunbuu tilmaamaya qaala waxau idhi muuse rabbulmashriqi rabbulcaalamiinku rabbulmashriqi bariga rabbiga iskale ee abuuray weeyi iyo walmaqribi cadeed ka dhaca iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba bari iyo galbeed iyo inta u dhaxaysaba ka mulkiya iskale weeyi in kuntum haddii aad ahaateen tacqiluuna kuwa wax kala garanaya qaala waxau idhi fircawn lain ittakhadta haddaad yeelato muusow ilaahan macbuud hayrii aan aniga ahayn laajcalannaka walle waxaan kaa yeeli oon kaa yeeli min almasjuuniina kuwa la xidhay qaala waxau idhi muuse awalow ji'tuka ay atafcalu daalik oo sidaa miyaad samayn walow ji'tuka aan kuulaba imaadda eh bishay-in shay shaygaasoo mubiinin cad xataa xujo cad haddaan kuu keeno miyaad iska kay xidhi qaala waxau idhi fircawn faati balkeen bihi shayga cadeed sheegaysa ballakaalay in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid ah fa alqaa dabeed waa riday casaahu ushiisii ayuu muuse ridoo dhulka ku dhuftay fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba sucbaanun mas a maskaasoo mubiinun masnimadiisu ay cad tahay oon caad saarayn wanasaca waa soo saaray yadow gacantiisii ayuu jeebadda ka soo saaray oo fa idaa hiya waaba iyadoo gacantiisii isla markiiba baydaau cad linnaadiriina kuwa eegaya u cad qaala waxau idhi fircawn lilmala'i madaxya weyntii xawlahu hareerihiisa ahayd waxa uu ku yidhi inna haadaa kani oo muusay la saaxirun waa sixiroole sixiroolahaasoo caliimun weliba aad u yaqaan sixirka u cilmi badan yuriidu waxaanu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiinna bisixrihi sixirkiisa uu idinkaga bixiyo ee famaadaa taamuruuna maxaad ku talinaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dib u dhig ninkan arrinkiisa iyo waakhaahu walaalkiiba oo wabacad waxaad u dirtaa filmadaa'ini magaalooyinka dhexdooda xaashiriina kuwa dadka ka soo ururiya oo wax alla waxa sixir yaqaano dad soo ururiya u dir yaatuuka markaa way kuu imanoo waxay kuu keeni bikulli saxaarin sixir badane dhammaantii sixir badanahaasoo caliimin aad u yaqaano u aqoon badan fa jumica markaa waa la soo kulmiyey assaxaratu saxaradii waxaa loo soo kulmiyey oo loo soo ururiyey limiiqaati yowmin maalin wakhtigeed maalinkaasoo macluumin la yaqaano waa maalinta ciidda wakhti barqa ah wa qiila waxaana lagu yidhi linnaasi dadkii hal antum idinku ma ahaateen mujtamicuuna kuwa soo ururaya oo kulmaya ma tihiin lacalanaa waxaan mudannahay natabicu inaynu raacno asaxarata sixiroolayaasha in kaanuu hadday ahaadaan hum iyagu alghaalibiina kuwa xooga badan ee gacanta sarreeya falamaa jaaa asaxaratu saxaradii markay yimaadeen qaaluu waxay ku yidhahdeen lifircawna fircawn a inna lanaa annaka ma noo sugnaaday la ajraa wax mushqaayada in kunnaa haddaanu ahaano naxnu annaku alghaalibiina kuwa adkaada qaala waxau idhi fircawn nacam haa waxa kaloo idiin raaca wa innakum idinku idan wakhtiga ah kolkaad guulaysataan la min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyeen albaabkayga laga celinayn ayaa ka mid noqon doontaan qaala waxa uu ku yidhi marka allahum iyaga muuse nebi muuse waxa uu ku yidhi alquu rida maakii antum idinku mulquuna aad ahaateen kuwa ridaya fa alqow markaa waxay rideen xibaalahum xadhkahoodii iyo wacisiyahum ulahoodii wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen bicizati fircawna fircoon cizadiisaan ku dhaaranne innaa annagu la naxnu annagu alghaalibuuna kuwa sarreeye ee libinta le ayaanu nahay faalqaa dabeed waa riday muusaa nebi muusena casaahu ushiisii ayaa u ridoo dhulka uu ku dhuftay fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba waa deg deg talqafu guranaysa maa yaafikuuna waxay soo dabagediyeenay soo dhalan rogeen waxay soo dhoobdhoobeen in xaqiiqada ahayd waaba iyadoo halqafay soo guranaysa oo mid walba liqaysa fa ulqiya markaa waa la riday assaxaratu sixiroolayaashii saajidiina xaalaayiin kuwa sujuudsan waa biictibaari maakaan waxay ahaan jireen maanta waa muuminiin xaqa qaaluu waxay yidhaahdeen aamannaa waa rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ayaanu rumaynay rabbi muusaa muuse rabbigiisa iyo wa haaruuna haaruun rabbigii ayaanu rumaynay qaala waxa uhi fircawn aamantuma waxaad rumayseen lahu muuse qabla an aadana intaanan idiin oggolaan lakum idinka innahu muuse lakabiirukum waa kiinnii u weynaa ama macallinkiinnii alladii kaasoo callamakum idin baray assixra sixirka falasawfa taclamuuna wallee jeer dambe ama wakhti dambea ogaan doontaan dhibaatada idinku dhacda low qaticanna wallee waxaan jarjari aydiyakum gacmihiinna iyo waarjulakum lugihiinna min khilaafin isweydaar baanu googoyn walow sallibannakum waanan idin deldeli doonaa ajmaciina xaalaatiin dhammaantiin tiirka iyo geedkaan idinku xidhi doonaa qaaluu waxay yidhahdeen laa dayra ay laa dayra calayna khabarka laada u soo qadar ay laa dayra ay darara wax dhibaatiya ma ahaanin calaynaa korkayaga ma ahaanin waayo innaa annagu ilaa rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa ayaa munqalibuuna aanu noqonaynaa innaa annagu nadmacu waxaanu rajaynaynaa an yakfira inuu noo dhaafo lanaa annaka rabbunaa rabbigayo khataayaanaa gafafkayagii an kunnaa lian kunnaa inaannu ahaanay darteed inuu noogu dembi dhaafo awala almu'miniina kuwa ugu horreeyee rumeeyey